waasantahay maxamed waxaan saakay ugu horeyntega hoteelka wehliye oo isgoyska dabka agaarkiisa ku yaala oona dhexeeya sayidka iyo isgoyska dabka wadadu horta saakay wax dhaqdhaqaaq ah oo inkastoo aroor ay ahayd gaadiid iyo wax maraay ma lahayn marka laga taga shacab wadada ku lugeynaya meesha waxaa ka muuqata hoteelka oo laamiga saaran burburkii ama raadkii qaraxii xalay iyo dagaalkii uu reebay laamiga bartankiisa geedo kusoo burburay meesha dhiiggii iyo dadkii waxyeelada kusoo gaartay dhiigoodii xabadihii laiswedaarsanayay oo rasaasta fooqooda ay taallay baabuur meesha taallay oo qaarkood burbureen taayarada ka banjareen iyo kolley meesha waxaa ka muuqda waxay ahayn raadkii uu reebay weerarkii hoteelka lagu qaaday ciidanka amniga dowladda ayaa joogay oo amniga xaqiijinayay ciidamo kaleeto oo dowlada ka tirsan dad dadka xaafadahana way usoo daawasho tageen oo way daawanayeen wixii meesha xalay ka dhacay marka hotelka weheliya xaaladiisu aad bay u deganeyd wax dhibaa saaki kama jirin wadada dhaqdhaqaaqeed ugu yaraa aad dadku may soconayn gaadiidna maba jirinba
waa taa faysalow waxaad soo martay hoteelka kale wehliya marka laga soo tago asna xala la weeraray siyaad ku yaalla meel aada ugu dhow ilinka hore ee madaxtooyada soomaaliya laga galo bal asagana maxaa kusoo aragteen hoteelkan siyaad marka loo eego khasaaraha soo gaaray hotelka weheliya iyo hotelka siyaad waxaa horta aada u badan hotelka siyaad khasaaraha soo gaaray hotelka siyaad gebi ahaanba dhismaha albaabka iyo derbiga iyo wajahada hore hoteelka aaday u burburtay inkastoo derbiga dhan uusan wada burburin laakiin dhib xoog leh ayaa soo gaaray hoteelka qayb ka mid ah meesha qaraxa uu ka dhaca waxaa ka dhow matoorka hoteelka leyrhka siiya oo yaalay meesha isagana waxaa lai xaqiijiyay in dhibaato ama uu soo gaaray sidoo kale hoteelkan waxaan ognahay meesha uu kasoo jeedo in ay kasoo horjeedaan derbiga hotelka s y l hotelka s y l laftirkiisa derbiga gees baa duleelay oo qaraxii uu saameeyey hoteelkan ilinkiisa hore waxaa isku qarxiy gaari noociisa nooha ay lagu sheegay baabuur kale meesha taalo ayaga xitaa laftirkooda dhibaato ay soo gaartay ciidankuma ogoleen in wadada la hormaro laakiin wadada dhinaceeda oo wadada laamiga madaxtooyada hormarta ayaan soo maray saakay marka si guud muuqaalka hoteelka aada wajahada hore uga burbursanaa inkastoo meelaha kale uu ka badqabo gudaha hoteelkana lagama warami karo marka dadku waxay hadal hayeen dadkii soo weeraray meydkooda hoteelkay ku jiraan lama geli karo ciidanka meesha joogay oo dadka u diiday marka khasaaraha hoteelkan soo gaaray sida milkiilaha ama hoteelkan uu xaqiijiyey aada u badan yahay marka loo eego burburka hantida hoteelka alaabihii hoteelka kuraasta iyo matoorka iyo waxyeelada soo gaartay hay-adaha amniga way ka hadleen dadka soo weeray tiradooda iyo nooca iyo waxa ay kala ahaayeen inkastoo aanan ku dheeraanayn haddana khasaaraha hoteelka soo gaaray aaduu maaragtay u badnaa marka loo fiiriyo hotelka weheliya dhibaatada soo gaartay laakiin xaaladda guud marka la eego way degan tahay wax carqalada ama dhibaato kamaysan jirin ciidamaduna ammaanka ayay sugayeen